maalinta caalamiga ah ee ka hortagga ah tahriibinta dadka ah oo la xus ah soddonka luulyo sannad kasta waa maalin si gaar ah loogu baraarujiyo dhibaatada tahriibka ah laguna dhiirigeliyo ilaalinta xuquuqda bini'aadamka qaramada midoobay waxay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tahriibinta dadka u asteesay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii si loogu baraarugo halista iyo baaxadda dembiyada la xiriira tahriibinta dadka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha uu aadka uga jiro khatarta tahriibinta dadka dhallinyaro badan ayaa lagu khayaanaa shaqo dibadda ah waxaana lagu beegsadaa xaaladooda dhaqaale ee liidata haddaba qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada uu leeyahay taariibka iyo sida looga hortegi karo iyo caqabadaha inta badan ay bulshada kala kulmaana walaale aad baad u mahadsantihiin haddaad tihiin radio sanguni aad baad umahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinayaa waraysigaada dad badan oo waxaa jira arrimahan tahriibka caqabado badan kala kulmay dad badan oo ilmahooda ay maqan yihiin oo ay ku xiran yihiin meelo badan ay ku kala xiran yihiin ayaa jiraan dad badanoo ilmihiiba la oo hadda ilaa hadda meel ay cirib ay dhigeen la ayaana way jiraan inay iska ilaaliyaan ayna ka waantoobaan khatarta uu leeyahay tahriibka iyo socdaalka aan sharciga ahayn bulshada waxaan ogeysiinayaa inay wadankooda ay gashadaan ganacsiga ganacsi badan ay ka abuurtaan wadankooda ay ku samaystaan iskuulaad baa jiraan dhallinyarta ay iskuulaad ka aadaan tahriibka iyo ay ku daalin meelaha badan oo waxyaalaha badan laga samaynayo oo laga aadayo mukhalisiintana ay ilaahay ka cabsadaan mukhalisiintana ay ilaahay ka cabsadaan waxyaalo badan ayaa jiraan oo laga ganacsani karo ama laga shaqaysan karo wadankeenna wadankeenna waa wadan hani ah wax fariintaa u diraayo waxay tahay horta dadka tahriibiyaasha waa in horta tahriibka ay ka foojignaadaan ay joojiyaan maxaa yeelay tahriibka khatartiisuu leeyahay dhibaato badan ayuu leeyahay waa inay horta joojiyaan wax tahriib ah waxaan leeyahay waa in dhallinyarada ay sharci samaystaan ay wadan walba ay ku mari karaan marka taas ayaan leeyahay inay sharci samaystaan oo ay meel walba ku maraan kuwa wax tahriibinayana waxaan leeyahay inay joojiyaan dowladan inay sharci ka qaado oo dadkaasayto bataatanba la ciribtiro ayaga dhibaatada ugu weyn waa ayaga ayaga wax tahriibinayaan ayaga waa in la qabto saasaan leeyahay